bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa oo kuwada ugu darkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay xubnaha golaha mustaqbalka mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan yeeshay oo maanta bilaabay katoodista cutubida toddobaad iyo sideedaad ee dastuurka kumeel gaarka madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo magaalada dhuusamare ugu qaybgalay munaasabada lagu abaalmarinayay arday ku guulaystay tartanka qur-aanka kariimka soomaaliya oo ku biirta nidaamka basaboorka midaysan ee ururka bulshada bariga afrika wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya oo daahfurtay tababar lagu xoojinayo awoodda qorsheynta hay-adda dowladda federaalk soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu darkoran markan waxaad kusoo dhawaataan asagii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan qada ah maanta ku maamuusay xubnaha madasha mustaqbalka ee ajiibay gogashii xukuumadda ay u fidisay sagaal iyo tobankii bishii janaayo laba kun iyo lix iyo labaatanka kulanka qadada ee madaxweynuhu ku martiqaaday golaha mustaqbalka ayaa hordhac u ah shirka wadatashiga qaran ee ay fidisay xukuumadda si loogu wada hadlo xaaladda guud ee dalka sida doorashooyinka midnimada iyo wadajirka dadka soomaaliyeed abaaraha iyo la dagaalanka al-shabaab waa siduu madaxweynaha hadalka uu dhigay kulankan qadasrafta ah waxaa ka qayb galay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre wasiiro ka tirsan xukuumadda xubnaha kala duwan ee golaha mustaqbalka mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan yeeshay kuwaasoo maanta bilaabay kadoodista cutubiyada toddobaad iyo sideedaad ee dastuurka gurmeel gaarka ibraahim guudle ayaa muqdisho kasoo diray mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulan wadajira ku yeeshay xarunta golaha shacabka waxaana kulanka shir guddoominayey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ajandaha kulanka ee maanta waxa uu ahaa bilaabista kadoodista cutubyada toddobaad iyo sideedaad ee dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlaya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda si gaara mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta dood kulol ka yeeshay diiraddana saaray qodobada boqol iyo sagaalaad ilaa iyo boqol labaatan iyo sagaalaad guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka soo xiray ayaa u mahad celiyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya muhiimadda ay siiyeen kadoodista cutubyada harsan ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana uu sheegay in doodda weli ay sii socon doonto lana sii ambaqaadi doono kulanka kan xiga
ilaal waxaa hadashay saddex toban xildhibaan labada agal isugu jiro marka doodii waa noo harsan tahay xildhibaano badan noo harsan berito insha allahu haddii ramaad la noqoto iyo haddii yani weli maaragtay af ku furnaadaba waxaa lasoo dadaalo si aan doodan bar u dhamaystirno fadhigan maanta waa inoo xiran yahay safiirka soomaaliya oo u fadhiya dalka tanzania islamarkaana ah wakiilka joogtada ah ee soomaaliya ururka bulshada bariga africa e a c danjire elias alxasana ayaa wareejiyey wasiirka gudaha mudane janaal cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaagi oo agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha mudane mustafa sheekh axmed dhuxulo go-aankani rasmiga ah ee dowladda soomaaliya loogu ogolaaday daabacadda baasboorti iyo iyo naqshadiisa basaboor fico go-aankani ayaa kusoo begmayay xili ay shalay kala siixdeen dowladaha soomaaliya tanzania sidoo kale go-aanka rasmiga ah ayaa u ogolaanayay in laga bilaabo bishii hore ee disembar laba kun iyo shan iyo labaatankii ay jamhuuriyadda soomaaliya si rasmi ah u daabacday baasaboorka ururka bulshada afrika arrintaana ayaa dowladda soomaaliya ugu dhigan tahay horumar siyaasadeed oo muhiim ah islamarkaana xoojinaya isdhexgalka gobolka fududeynta isu socodka muwaadiniinta ku midaysan e a c madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa dhuusamareeb ugu qaybgalay munaasabad lagu abaalmariyey arday ku guulaystay tartanka qur-aanka kariimka maxamed daaq cabdi ayaa inoo faahfaahinaya culimada ugu waaweyn wadanka madaxda dowlad goboleedka galmudug oo ugu horeeya kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka odayaasha dhaqanka iyo bulshada caasimada galmudug ayaa ka qayb galay xafladda furitaanka masjidka imaam al bukhaari iyo xiritaanka tartanka qur-aanka kariimka oo ka qabsoomay isla masjidkan la daahfurayey munaasabadan oo aada loo soo agaasimay ayaa lagu daahfurayey masjidka al-imaam al-bukhaari waxaana soo diyaariyey mas-uuliyiinta mu'asasada almuwadda ee dhistay masjidkan iyadoo loogu talagalay masaajidkan in bulshada caasimaddu ay ku cibaadaystaan bisha ramadaan iyo wixii ka dambeeya qaar ka mid a culummada safarka dheer soo galay si ay uga qayb galaan xafladda furitaanka masjidka iyo odayaasha dhaqanka ayaa goobtan ka hadlay caasimadan galmudug waxay u baahan tahay wax badan oo badan mujtamaca in waxa weeyaan horumarkiisa laga shaqeeyo midnimadooda laga shaqeeyo diinkooda loo ilaaliyo adduunyadooda iyo noloshoodana loo ilaaliyo maamulka waajib baa ka saaran ganacsatada waajib baa ka saaran culummada waajib baa ka saaran odayaasha waajib baa ka saaran qof waliba dowrka uu ku leeyahay islaaxa mujtamaca waa inuu u istaagaa oo waxa weeyaan ay ugu horrayso fitanka iyo dagaallada qabyaaladda ku dhisan oo waxa weeyaan laga shaqeeyo haddii jirka muslimka qof hadduu jirka xibnu ka xanuunsato jirka dham xanuunku waa gaaraa muslimkana qof hadduu xanuunsado inta kale xanuunku waa gaaraa marka dhammaan waxaan ugu baaqayaa dadka ilaahay waxsiiyey ee soomaaliyeed mas-uuliyiinta culummada inta layswada garab istaago in loo gurmado dadka abaaraha aniga oo ku hadlaayo magaca mu'asasada almawadda ee masjidkan hirgelintiisa iyo habsami u socodkiisa waddo xafladdan soo agaasinkeedana leh waxaan rabaa inaan allah subxaanahu watacaala uga mahad celiyo noo suuro geliyey masjidkan iyo mashaariicda kaleba ee mu'asasadu ay waddo ee soo dhammaaday ama dhammaadka ku dhow allihii noo suuro geliyey ayaa awalan wa aakhiran mahadsan wamaa bikum min nicmatin fa min allah uma waxaan u mahad celinaa dadkii iyagana suuro geliyey gaar ahaan muxsinkii masjidkan dhisay waxaana ilaahay uga baryayaa subxaanahu wa tacaalaa camalkiisan wanaagsan inuu uga yeelo camal barakaysan waxaan u mahadnaqaynaa maamulka galmudug oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu yacni uu ku makaniyey in maaragtay sababtooda iyo dadaalkooda iyo amniga ay maaragtay ku dadaaleen mashaariicdan waa weyn oo aada iyo aada maaragtay u anfacaya gobolka in maaragtay sababtooda iyo dadaalkooda maaragtay lagu hirgeliyey ayaan ilaahay bacdallaahi ayaan maaragtay u mahad celinaynaa dhammaantood mu'asasada waxaan kaloo u mahad celinaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala u baryaynaa walaalkii muxsinka ahaay oo ah asagana nin maaragtay u dhashay gobolka galmudug oo magaaladan dhuusamareeb u dhashay oo maalgeliyey mashruucan iyo masjidkan qiimaha badan sharaf ayay noo tahay maanta masjidkaana qaymaha badan ee masaajidda ilaahay ka mid ah ee in lagu cibaadaysto juhdiga iyo kharashka lagu geliyey ee caawa la xarig jarayo inaan ka qayb noqonno aad ayay sharaf noogu tahay waxaan leenahay dadkii dhismahan dhaqaalaha galay bixiyey masjidka iyo kaabayaashiisa ilaahay khayr badan ha ka siiyo marna bilicda magaalada ayay bilaan marna amaakintii meel lagu caabudo ilaahay ugu sharafta bannaada ay dhiseenay maalkooda ku bixiyaan
ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka galmudug ahna kusimaha madaxweynaha mudane cali daahir ciid oo munaasabadan soo xiray ayaa bogaadiyey furitaanka masjidkan iyo tartanka qur-aanka kariimka isagoo abaalmarin guddoonsiiyey ruweyde maxamed siciid oo kaalinta koowaad u gashay ardaydii tartantay iyada oo ka socotay markaska alfalaax ee magaalada xanro intaan bacdigeed waxaan rabnaa ilaahay iduu yidhaahdo masaajidkan inuu noqdo jaamacad wax laga barto waxaan rabnaa masaajidkan inuu noqdo meel looga shaqeeyo islaaxu bayna annaas iyo dadka isku soo dhowayntooda waxaan rabnaa masaajidkan inuu noqdo xarunta midnimada waxaan rabnaa masaajidkan ilaahay iduu yidhaahdo inuu noqdo meel lagu cibaadaysto amniga iyo xisiloonida iyo wadajirka magaaladana looga shaqeeyo culamaa u diinka gacanta ku haysana waxaan kula dardaarmayaa midnimada wax walba waxaa wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya ayaa daafurtay tababar lagu xoojinayo awoodda qorsheynta hay-adda dowladda federaalk soomaaliya cabdifataax muumin ayaa muqdisho kasoo diray wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa daafurtay tababar soconayo muddo shan maalmood ah kaasoo loogu talagalay kor u qaadista xirfadda iyo aqoonta shaqaalaha wasaaraddii hay-adaha dowladda federaalk tobabarkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay xoojinta awoodda qorsheynta hay-adaha dowladda federaalka si ay ula jaanqaadaan qorshaha isbeddelka qaranka loogana dhigo mid si hufan u hirgala waxaana tobabarkan ka qayb galay wakiilo ka socday qaar ka mid ah wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya tobabarkan ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire ugu horreyntii waxaa muhiimadda tobabarkan ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda qorsheyntii maalgashiga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed weli axmed kaas oo faahfaahin ka bixiyey ujeeddada tobabarkan ee kaalinta uu ka qaadanayo horumarinta awoodda hay-adaha dowladda
ku soo dhowaada tababarkan soconaya maanta inoo bilaabmay insha allahu aan ku eegi doono diyaarinta qorshe howleedyada wasaaradaha iyadoo la waafajinayo qorshaha isbeddelka qaranka sida aad ka warqabtaan dee magacii qorsheynta ayaan annaga wadanaa mar kastaba qorshe marka in la dejiyo lagu dhaqmo lagu fuliyo waxyaabaha dalka ka socda waa arrin aada muhiim u ah wasaarad kastana waxay leedahay qorshooyin bay leedahay wax kasta oo wasaarad kasta ka tirsan ama qofka bini aadanka ah ayaaba subaxi markii uu soo kaco maxaan maanta qabanayaa buu yidhaahdaa howlahan ayaa muhiim ii ah tanaan ku bilaabayaa sida ay u kala muhiimsan yihiin ayuu u liistigareeyaa kadibna markaa tii uu fuliyey ayuu tigsiiyaa howlahaas marka aad qabanayso dabcan waxay contribute garaynayaan hadaf guud oo aada leedahay ayaa jirta hadafkaas ayay contribute garayaan sidaas si la mid a marka wasaaradaha qorsho howleedyo bay leeyihiin sanadla ah oo sanad kasta way diyaariyaan waxyaabaha muhiimadda u leh ayay dejistaan waxay u sameeyaan howshii tusaale ahaan ayay taxaan iyadoo dhowr colom ah indicatory waxbay u sameeyaan budget bay u sameeyaan maxaa ku baxaya hawshaas iyo muddadii lagu qaban lahaa kadib fulinta marka qorshahaas waxyaabo badan bay ku xiran yihiin tusaale ahaan oo daqli iyo wax noocaas ay ka mid yihiin ayaale haddii tasiilaadka lagu fulin lahaa aysan jirin dhib bay noqonaysaa in la fuliyo hadda waxaan leenahay qorshaha isbeddelka qaranka isaga laftarkiisa magaca qorshabaaba ku jiraba n d p ninekii naga dhammaaday pidaas ugu dambayso waa plan sidee marka halkan maanta waxaan u joognaa qorshayaashaasaan leenahay sidee loo waafajinayaa qorshaha isbeddelka qaranka tababarkeenna taa ayuu daaran yahay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shire oo si rasmia u daafuray ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ay si buuxda uga faa'iidaystaan tababarkan si loo xoojiyo tayada qorsheynta iyo hirgelinta barnaamijyada horumarineed ee dalka labada kun iyo lix iyo labaatanka ah labaatan iyo toddobada labaatan iyo sideedda labaatan iyo sagaalka waxaa dhici doona in sanadka xigaahi aan qabanno midterm review labada kun iyo laba kun aan dhehe laba san iyo barba waa inaan qabanaa midterm review then haddana headline review aan qabanaa haddii ilaahay idmaba laba kun iyo sagaal iyo labaatanka marka waxyaaba haddaa maanta u qaadan doontaan aan arkaa ajendahu agaasimaha ila qaybsaday oo ahayd in aad strategic risk managementiga sidii loo dabaqi lahaa haddii caqabad ay ka yimaadaan howlaha sidii hay-aduhu ay u fulin lahaayeen ama caqabadaha ay u gudbi lahaayeen fulinta iyo qorsheynta waxaa kaloo hal ka mid a methodologyga loo isticmaalayo sidii xogaha loo aruuriyo iyo weliba reporting templateska haddii aan xog aruurinayno xogta la aruurinayo laakiin aan u isticmaalno qof walbaahi hab u soo aruuriyo oo aan la helin hab midaysan oo loo aruuriyo xogtii dan waa dareemi kartaa ways- xogtaas ma waafaqayso marka reporting template-ka markaan isticmaalayno waa muhiim iyo qaabka looga shaqaynayo Een, waxaa kaloo muhiim ah isku xirka prioritiska maxaa yeelay n t p-ga wuxuu lahaa milestoneski initiativeski iyo prioritiski qaabkeen isku xiraynaa iyadana maanta halkan waad ka baran doontaan waxaan rajaynayaa in aad inta halkan ka barateen maanta aad u gudbin doontaan shaqaalaha kale ee wasaaradaha aad ka timaadeen oo aad u samayn doontaan eh, maxaa la yidhaahdaa internal trainings wasaaraddu way qabataa wasaaraddeena waaxda planninka ay noo qaabilsan waxaan rajaynayaa adinkan waaxda bal- qorshaynta ee ka socda wasaaradaha idinkana inaad sii daadejin doontaan macluumaadka iyo tababa een, casharada halkan qaadata ka halka aad naga dhegaysanaysaanna waa radio jowhar markana warka caalamka Hillary clinton ayaa ku eedeysay maamulka madaxweyne trump qarin ku saabsan qaabka uu u maareeyey feelasha la xiriira dambiilaha galmada ee geeriyooday jeffrey epstein feelasha soo saara si ulukac ah ayay u dibdhigayaan ayay xogeeyey hore ee arrimaha dibadda mareykanka u sheegtay warbaahinta iyadoo joogtay magaalada berlin halkaasoo ay kaga qayb gashay madasha caalamiga ee world forum aqalka cad ayaa ku adkaystay in iyada la sii daynayo feelasheeda ay u qabteen dhibanayaasha wax ka badan in- intii ay dimuqraadiyiintu abid u qabteen markii la weydiiyey in andrew mouthbatten winter uu hortago guddiga kongareska hillary clinton waxay tiri waxaan aaminsana in qof kasta oo la weydiiyo inuu marag furo in qofka magaciisa kasoo muuqdo feelasha ma aha calaamad muujinaysa gef ama faldambiyeed andrew mar kasta wuu dafiraa inuu sameeyo wax qalad ah dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibadda cawina soo gaara waa aniga intaa ciddii warkay seeganaya wax dib ugu daalacan karaan bartaan facebook kuleenahay radio jor sidaas iyo nabadgelyo